dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoydis qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada waraasada oo xilli kalasadanka aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabaygabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku leefsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geedka laleekaadi gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi labeebsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola sifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin kul curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado arbacay soo gelayso taariikhda ay ku aadsan tahay afar labaatanka bisha sagaalada sebtembar sanada labaatan toban iyo sagaal waxyaaba caaw barnaamijkan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa go-aano xasaasi ah ka soo saaray xayiraaddii dowladda federaalk soomaaliya ay airboortka aadacadda ee magaalada caasimaddaah muqdisho ay ku saartay madaxweynaha dowladda ku-meelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed war-saxaafida ay soo saareen faahfaahin ku saabsan ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbin doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhigaysa waddanka qatar kala hadlay shaqlaanta dhalinyarta soomaalida ku haysata waddanka waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yaal waxyaabaha ay ka wada hadleen waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxaa la sheegay in ku xayir yihiin magaalada caasimadda ee muqdisho war ka soo baxay maamulka jubbaland ayaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxay nin nabadoon ah lagu dilay magaalada caasimadda ee muqdisho waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin saaxiib yaal waxaa qayb ka noqon doona taliska ciidanka xoogga dalka qeybta dobi labaatanaad ee gobolka hiiraan ay waxay sheegeen soo qabteen in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab meelaha uu ka dhacay golka lagu soo qabtay xubnahaasi ayaan xog ku saabsan caawa idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa ka taagan xiisad u dhaxaysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda deegaanada galmudug waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiib yaalla waxyaabaha laisku hayo sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaa ku dhagaysan doontiin heystan feerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada way ka soo iri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraco waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkay faafi sheekada
taminta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed rahaam saxiifa ayaa barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto
waayahay kulan wanaagsan ayaan leena saaxiib yaal kusoo rida barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada caasimada muqdisho waxay kaga hadleen xaalada guud ee dalka iyadoo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ugu waaweynaha soogirtaagii lagu sameeyey madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo cunaqabatiinta maamulka jubbaland ee dowladda federaalka soomaaliya kusoo rogtay xildhibaanada maanta shir ku yeeshay magaalada caasimadda muqdisho waxay kulankooda uga hadleen mas-uuliyaddooda ugu aadan arrimaha socdaalka dalka iyo sida ay uga gaabiyeen la xisaabtanka xukuumadda federaalka soomaaliya ayagoona ku booriyey inay guutaan waajibaadkooda dhanka dastuuriga xildhibaanadan ayaa war-saxaafiidka waxay ku sheegeen in xukuumadda ay si barara u jebisay dastuurka dalka ayna ku kacday khiyaano qaran ayagoona soo bandhigay qodobada ay ku edanayeen oo ay jebisay xukuumadda hogaansho xasan cali kheyre xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee maanta shir ku yeeshay gurigii madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in xukuumadda ay ku guuldaraystay qabashada waajibaadka loo egmaday sida amniga wada shaqaynta dhex marta dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah duyuhabeynta qabyatirka dastuurka dalka hanaanka doorashooyinka dhammaystirka hay-adaha dastuuriga ee dalka iyo garsoor caadila waddanka ka hergala xildhibaanadan ayaa sidoo kale waxay war-saxaafiidkooda ay ku sheegeen ku-tuumashada dastuurka dalka iyo ku-tarafalka awoodeed ee sida ay sheegeen xukuumadda ay ku dhacayso iyo sidoo kale cunuqabatinta dowladda federaalka soomaaliya ee saartay maamulka jubbaland bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah halkan waxaan idinka akhriyayaa warmurtiyeed ka soo baxay kulankii xildhibaanada ee maanta wuxuuna ku bilaabmayaa bismi illaahi raxmaan raxiim war-saxaafadeed kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku sugan muqdisho ayaa lagu falanqeeyey xaaladaha ad adag ee dalku marayo iyo dhacdooyinkii ahaa ku-xadgudubka dastuurka ee sida isdabajoogga ah ay ugu kaceen madaxda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanadu waxay isla qiimeeyeen mas-uuliyaddii loo igmaday golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ee wakiilka uga ahaayeen shacabka soomaaliyeed waxayna isla qireen in xildhibaanadu ka gaabiyeen mas-uuliyaddoodii ahayd korjoogtaynta iyo la xisaabtanka xukuumadda waxayna ku ballameen inay u istaagaan gudashada waajibaadkooga dastuuriga ah iyo madax bannaanida baarlamaanka xildhibaanadu waxay ka doodeen qodobada dastuurka ee sida bareerkaa ay u baalmareen madaxda dowladda federaalk soomaaliya taasoo ay u aqoonsadeen inay tahay khiyaano qaran qodobada ay sida gaarka ah u xuseenna waxaa ka mid ah sarreynta iyo ilaalinta dastuurka dalka qodobada afraad iyo toddobiyo siddeetanaad faqradiisa koowaad wadajirka ummadda iyo midnimada geyiga soomaaliyeed qodobka koowaad faqradiisa saddexaad mabaadi'da federaalka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo qaabdhismeedka dowladda qodobada siddeed iyo afartanaad iyo kontonaad kala madax bannaanida hay-adaha dowladda sida baarlamaanka fulinta iyo garsoolka qodobada shan iyo kontonaad lix iyo kontonaad toddobiyo kontonaad toddobiyo sagaashanaad sagaal iyo sagaashanaad iyo boqol iyo lixaad xorriyadda isu socodka xuquuqda iyo karaamada aadamaha qodobada tobnaad labiyo tobnaad iyo koob iyo labaatanaad xildhibaanadu waxay caddaynayaan in madaxweynuhu dayacay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii masiiriga ahaa ee loo doortay sida ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka sidoo kale mudanayaashu waxay isla qireen in xukuumaddu ay ku guuldaraysatay gudashada waajibaadkii loo igmaday oo ay ka mid yihiin amniga wadajirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dib u heshiisiinta qabyatirka dastuurka hannaanka doorashooyinka dhammaystirka hay-adaha dastuuriga ah sida garsoorka iyo xuquuqul insaanka xildhibaanadu waxay cambaaraynayaan ku-tumashada sharciga ku-tagrifalka awoodda dowladnimada cunaqabataynta shacabka soomaaliyeed caburinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee qaranka xildhibaanadu waxay si gaar ah cod dheer ugu cambaaraynayaan xayiraadda lagu soo rogay shacabka ku nool maamul goboleedka jubbaland waxayna ka digayaan in cunaqabataynta iyo waxyeelada shacabka loo adeegsado ciidamada qalabka sida ee qaranka iyo hay-adaha dawliga ah sida hay-adda duulista hawada iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xildhibaanadu waxay si adag uga digayaan haddii ay sii socdaan arrimaha kor ku xusan inuu khatar geli karo hannaanka dowladnimada iyo masiirka qaranku xildhibaanadu waxay ku baaqayaan in xubnaha labada gole ee baarlamaanka ay gutaan xilka ummadda u igmatay ee ay u dhaarteen haddii kale ay talada ku soo celiyaan shacabkii doortay in loo saaro guddi ka kooban labada gole oo baaritaan ku sameeya waxyeeladii bani aadamnimo ee ka dhalatay cunaqabatayntii la saaray shacabka jubbaland in si shuruud la-aan ah loo qaado xayiraadda iyo ciqaab wadareedka la saaray shacabka jubbaland in xuquuqda iyo maamuuska ay leeyihiin madaxdii hore ee qaranka soo martay ay tahay laguma xadgudbaan in shacabka ku nool gobolka banaadir jidadka loo furo si ay noloshooda u raadsadaan gebagabadiina xildhibaanadu waxay soo jeedinayaan in xallinta khilaafaadka ragaadiyey dalka iyo taabagelinta geedi socodka dibudhiska dowladnimada soomaaliya talo qaran oo loo dhan yahay laga yeesho waa mahadsantiin
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
kulan wanaagsan aad leenahay barnaamijka xulashada warashada ayaad degeysanaysaan raadi iyo xaadadana waan laga socotaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa markan aadaya taliyaha ciidanka xoogga dalka qeybta toddobiyo labaatanaad ee gobolka hiiraan oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxauu sheegay in howlgal ay ka sameeyeen duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale xaafadaha magaalada ay kusoo qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay wadi doonaan howlgallada ay ka wadaan qeybo ka mid a gobolka hiiraan hadalkan ayuuna ka sheegay kulan amniga looga hadlayo oo maanta lagu qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan saraakiisha iyo bahda saxaafadda waxaa ku salaama salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaanka bacdi maanta halkan waxaa isugu nimidnay een, hay-adaha amniga iyo maxkamadda ciidamada baryahan gobolka hiiraan xaalad amni darro ka jirtay xaaladaas oo dadka shicibka ahoo gobolka deggan u dulqaadan waayo ha noqoto mid al-shabaab iyo ha noqoto mid eh, amni gudaha oo dadka een, muqaadaraadka isticmaala een, dad shibilhoo iska yimid oo magaalada hub la soo galay iyo arrimo badanba arrintaas waa loo dulqaadan waayey waxaan halkan baaq maanta uga dirayaa hay-adaha amniga inay arrintaas ay u istaagaan een, ciidamada qalabka sida dhammaantood meeshan waa ku dhan yihiin maxkamaddii way joogtaa waxaan rabnaa in tallaabo adag laga qaado arrintaas namber kow argagixisada al-shabaab oo laga hor tago iyo wixii gacan saar la leh ciddii gacan saar la leh iyo argagixisada oo laga hor tago qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye hubka sharci darraaha ee magaalada lagu wato see amni loo sugayaa haddii hubka ousan noo tiro koobnayn hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duka duwan dadka shicibkaahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna markhaatii ka tahay maxkamadaan keenaynaa waa la wareegaynaa dadku ha dhigto baryahan waxaa la caadaystay in laba nin hadday isqabato qoloba hub la soo baxdo dhulaan isku haysanaa qolaa hub la soo bixi meesha nidaamaa ka jira dowladnimaa ka jirta dadku ha soo dacwoodo laakiin reer reer hebel een, dhulay isku haystaane qoryayna saaka isku haystaan ugu dulqaadan mayno wax badan aan odayaashana la hadalnay u sheegnay haddana odayaasha sharaftale waa gaarsiinaynaa arrintaas in aysan dib daba u dhicin waxaa soo heray ragga khamriga iyo calaqa iyo cashiishka magaalada ku caba maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanaynaa xeer ilaalinta in raggaas maxkamad la horgeeyo ciidamada amniguna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo qaadaan soo qabtaan cawiya maalin u taagnaadaan waa cadow waa wax islaamnimada ka baxsan waa wax ma yaqaano hooyadiis dilaayana lama oga aabbihii dilaaya lama oga dadkiay laayeen dadka marka daroogadaas isticmaalaa weliba een, een, xogta waxaan ku haynaa inay rag iyo dumar leeyihiin ma ka xishoonayno arrintaas waxaan soo jeedina in tallaabo sharciga hadda kabacdi laga qaada ciddii arrintaas lagu soo qabto maxkamaddu inay tallaabo ka qaado ciidamadeennuna noocyada kala gudu- kala duwanhuna inay inay fuliyaan waajibkaas habeen iyo maalin u taagnaadaan waxa saddexeeya qodobka saddexaad ah baabuurta miraayadaha beesalkaa wata iyo baabuurta wata een- een, bajaajyada oo laga furay taargada laga furay haddii gobolka niman kale ka taliyaanay baabuurta taarga laga furo haddaan is arkaynaa baabuur kasta oo taargalaana oo la soo qabto ganaaxuu mutaysana marka koobaad ganaaxuu mutaysana marka labaad waa mutaysana marka saddexaadna waa lala wareega marka saddexaadna waa lala wareega hay-adaha amniga waxaan ku wargelinaynaa inay dhammaan hawshaas ka howlgalaan annagoo isku duuban aan ka wada howlgalno Een, shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan dadka ku dhuumaalaysanaa guryahooda ama cashiishka ku cabaa ama eh, shuftada al-shabaab oo soo gelaysa inay soo sheegaan ay ciidamada amniga gacan siiyaan habeen iyo maalinna waa u soo jeedaynaa waana la dagaalamaynaa wixii arrintaasoo dhan ah, faraha kula jira aad iyo aad aa u mahadsantihiin ciddii horta sideedaba xoogga dalka soomaaliyeed inay jaad cunaan haata looma ogolo ciidamada qalabka sidana waa nala mid oo noocyadooda kala duwan ciddii lagu soo qabto ciidamadana way ka baxaysaa gaal shiro dheerayna mutaysanaysaa ciqaab dheeray mutaysanay ciddii annaga milatari ahaan hadda ma ogin ma ogin cid khamri cabta laakiin ciddaan ku helno oo qarsanaysaba ha ogaato saxaafaddaan maanta u mari miidiyahan u marsiinay ha ogaato ciddaan ku soo qabsanna aan ku helnaa inay inay inay maxkamad tegayso aniga waa maalintii igu horrayso on arrintaas sheego Een, nin walba maalintiisu waa aniga waa maalintii igu horrayso on sheego Ee, haddii aan sidii kuwii hore intay sheegeen aan la kufana waad arki doontaan hadday fushana waa arki doontaan laakiin aniga go-aankaygu wuxuu yahay in la fulo jallaqsi ciidan kama bixin Ee, xero xero ayay ka bedesheenoo xero kaley tageen Een, waana ka wada hadalnay taliyaha sektarka amisom Een, arrintaas waa ka wada hadalnay waana arrin ciidan oo hadda inaan saas u faahfaahiyo ma rabo laakiin arrintaas waa ka warqabnaa mana aha ciidan ka baxay degmada jallaqsiga waa ciidan xero ka bedeshay oo xero kala tegay nimanku waxay sameeyeen jidgalay u sameeyeen taliyihii ururka afartan iyo koowaad ee ka soo socda jallaqsi oo dad maxaabiista soo wada bulo burdu u soo waday jidgal u sameeyeen waana ku jabeen Een, rag mas-uul ahaa uga dhintay waana ku jabeen cadowga meeshaas waa lagu jibiyey guul weynaa ciidamadu ka gaareen qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa Sax. qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri
xulashada ureysada ayaad degeysanaysaa haradii xadana waa nagala socotaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulamo la qaatay madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa shirka qaramada midoobey oo maanta ka furmay magaalada new york ee wadanka maraykanka madaxda caalamka ayuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kala hadlay arrimo muhiim ah oo ku aadan isdhexgalka dhaqaale iyo midka ammaan ee dalalka caalamka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ambasador axmed ciise cawad ayaa kulamada ula qaatay madaxweynaha soomaaliya madaxda caalamka warbaahinta u sharaxay maanta waxaa madaxweynaha eh, jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdiga ula socdo waxa ay shirar horudhaca la yeesheen madax badan kana qeyb galeen kulamo eh, horudhac u ah shirweynaha eh, kulanka qaramada midoobay ee beri bilaabmaya Eh, maanta madaxweynuhu wuxuu ka qeyb galay eh, kulan looga hadlayo eh, xoriyadda eh, eh, diinta iyo caqi- waxa- waxa aaminaan- aaminaadda eh, yani a- aaminaadda diinta eh, oo uu hog- oo uu gudoominayay madaxweynaha mareykanka oo madaxweyneyaal badan ay kasoo qeyb galeen iyo marti kaleeto madaxweynuhu sidoo kaleeto wuxuu tegay eh, kulan looga hadlayay eh, eh, climate change ama isbedelka cimilada oo loo arko inay eh, khatar weyn eh, ay tahay mustaqbalka haddaan wax laga qaban sidoo kale madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha eh, dalka ireland iyo eh, kulamo kaleeto oo gaargaara eh, wafdigiisa maadaama kulamadu badnaayeen qaar ka mid ah iyaguna waxay lahaayeen kulamo gaara matalan eh, anigu waxaan kulamo la yeeshay eh, wasiirka horumarinta eh, sweden peter ericson waxaan kaloo la kulmay gabadha eh, wasiirka arrimaha dibadda waa dalka norway waxaan sidoo kale ka qeyb galay kulan weynaha ee looga hadlayay ee caafimaadka adduunka ee iyo kulamo kaleeto oo tiro badan oo ay ka mid yihiin kulan ee wasiirada dalalka carabtu ay lahaayeen marka kulamadaas iyo kuwo kaloo badan oo wafdiga qeybihiisa kala duwan ay ka qeyb galayeen maadaama kulamo badan oo isdhinac socda ay ahaayeen ayaa maanta dhacay qaar madaxweynuhu ka qeyb galayay qaar wasiiradu ka qeyb galayeen qaarna eh, safiirada eh, ay ka qeyb galayeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise hawad ayuu kaas ahaa dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xildhibaan cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimaddahi muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay meelkadhac ku tahay hadalkii uu sheegay shalay madaxweynihii dowladda kumaalgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh sharaef sheekh axmed wuxuuna sheegay in baarlamaanka federaalk soomaaliya hadda kadib ay arti ka yeelan doonaan mowqifka uu qaatay madaxweynihii dowladda kumaalgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh sharaef sheekh axmed wuxuuna sheegay in madaxda hore ee wadanka in ay dalka u horsadayaan qalaaso siyaasadeed iyo mid ammaan
madaxweynihii hore shala ka hadlaya dastuurka aad aan ugu faraxsanahay inuu dastuurka la ilaaliyo la yidhaahdo annagu afartii sano waa sugu joogaan dha jirna dastuurka la ilaaliyo welina waa leenahay dowladda hadda jirtana ka yeeli mayna dastuurka inaan la ilaalin kuwii horena haddee xabsi aan u galnay een, dastuurka la ilaaliyo annagoo dhahaynaa welina waa dhahaynaa mar kasta xilli kastoon joognana kuma xirro dowladdaas inaan ambaan jecelnahay ambaan ka tirsannahay waxay ku xiran tahay xaquuqda aan leenahay ee, dastuuriga inaan sheegno waa run xasan waa muwaadin waa madaxweyne hore waan fahmi karaa waana ogahay dad badan inay dhihi doonaan cabdulaahi waaba iscafiyeen ee maxaa een, maxaa jalanjega kale muxuu yahay waa run aniga madaxweyne xasan waa iscafinay waxaan iska cafinay intuu xukunka ay dhibaatadu shaqsiyan iigu geysta laakiin aragtida siyaasadda iyo waddanka sida laga yeelayo iyo meeshuu aadayo iyo cidda maamulayso sida loo maamulayo kama inaanayso isku aragtina kama nih laakiin wixii intuu xukunka joogay oo dhibaato si shaksiya iigu geystay si sharci darro ah walaalkay waa u cafiyey waana sidaan uga cafiyey hadal kama jirin marka waxaan rabaa dadka inaan iskaga darsoomin national issue markaan ka hadlayno xasan asoo madaxweynahan ka hadli jirna hadduu guddoomiye xisbi sidaan oo kale yahayna waa ka hadlaynaa hadduu saxan yahay waa ku taageeraynaa hadduu qaldan yahayna waa qaldanyahan len wax nagu qasbaya ma jirto qof aan u aragno inaanay fikir munaasiba wadin ambaan wax dalka dan ugu jiran wadin inaanu madaxa u raaricno haddaan raaricayno godka jilcow sooma marneen waxaan maqlayaa diyaarada la hakiyey oo laga hadlo oo la diiday annaga antana lanka soo dagaabana la xiri jiraba aniga anoo waxba dalka ka hadlayn oo nairobi ka imid oo si sharciga waddanku uga baxay ilan ma tahriibina diyaaradaan raacay sitimaana nairobi joogay haddaan soo noqdana nabad sugidda aeroboorka iga xirtay waa wada ogtihiin intiina saxaafadda intay dhegaysanaysa godka jilco baan soo maray maxkamadda dembi ugu weys marka haddii walaalkay xoogo yar uu arrintaa kumantigareeyey wax intuu jooga jiray ahayd laakiin waxaan ku faraxsanahna ma ahayn haddana kuma faraxsanin qof soomaaliya in la caburiyo mana taageerayno qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay waddanka meeshuu u doono inuu u duulo meeshuu doono inuu ka dego dastuurka waa waa aasaasi laakiin marnaba national interestiga ka weyn wax kasta wixii dowladdu markaa ay da- dowladda iyo dadku ma dagaalami karaan hadday dagaalami karaan markii sharcadarrada laygu xiray oo tumanjal afar bilood maxkamad la-aan oo xabsiga ku jiray b st ayaanu dhihi lahay waryaa toley ama xataa waa tuhunsantihiin qorya waa haystay aniga u dhihi waagana xataa waa haysta haddii qof ka xanaaqay qora qaadana markaasaan qaada lahayn ma xanaaqaynee hala saxaan laynaa wixii khaldan oo jira haddii qodobka koob iyo labaatanaad iyo labaatanaad iyo siddeed iyo tobanaad madaxweyne xasan shalay uu akhriyey annaga waxaan akhrinaynaa afartii sano oo isagu jooga in la madaxweynuhu dastuurka ilaali qodobka labaatanaad akhri kan siddeed iyo tobanaad akhri kan laba iyo labaatanaad akhri waxaan xusuustaa maalin baan guddoomiye jawaari ugu tagnay annagoo axsaaba markaasaan su-aal waxaan weydiiyey guddoomiye jawaari dastuurkan yaray horta wa- waddanka midka lagu maamulaa kanaan haysanaaha ma mid kalaa jira ilan kan waxna lanku xiri karaahe haddaan fikirkeenna sheegno kuma yaallaane guddoomiyehu ma dastuur kaloon moognahaa jira wax badanood moogtaha jira uguri guddoomiye jawaari waxaan moogaa in asigaaba ku baxa marka dambe laftarkiisu waa loo adeegsa marka dastuurka hala wada ilaaliyo madaxweynuhu shalay markaad joogtana annagu ilaali baan ku dhahaynay haddana hala wada ilaaliyo waxaan rabaa arrinta kiiska kismaayo kismaayo waa dhul soomaaliyeed maamul soomaaliyeedaa joogay hadda waxaa isku haysta iyadoo dhul soomaaliyeeda waxaa isku haysta saddex nimo ilmaadeera ayaa isku haysta waa dhul soomaaliyada ogow Een, waxaan leenahay hala xaliyo broblemka kismaayo qof gaar ugu khuseeya ma jirto dowladdu hadday xalli karta xaliso dadka nabadoonnada iyo dadka soomaaliyeeda sharafka leh ee wax laga maqlayaa intay tagaan maamulkaasu inaanu dib u noqon oo aanu burburin xal ha ka gaaraan dowladda hadday wax xirto oo eeraboor xirto annagayba na xiri jirta tii ka horeysa annaga waxba ka hadlay hadday iyadu marka dan u aragto waxay ila tahay mandate-ka waxaa iskale dowladda waa lagu dhaliilayaa dabcan waxay hadlayso waa saxantaa ma lihi waxay hadlayso waa lagula xisaabtamaa laakiin maxay u samayn kartaa qof dhihi kartaa ma jirto amba kula dagaalami karta waxaa kaloon rabaa kelmid oo waxaan soo marnay waxaan joognaa hotel dhowr milyan ganacsi soomaaliyeed kumaal gashay meeshaan hadda aan joogno oo fadhinaa waxaan xusuustaa iyadoo qashin qob ah xaqiiqata maantana hotel 5 milyan dollar la- ganacsi kumaal gashataa ku yaalla maxaan ku gaarnay dowladnimaan ku gaar waa inaan wada ilaashanaa dowlad mas-uul iyo shacab dowladnimada gorgortan ma gasho meeshaan ka nimid waa is naqaanaa reer muqdisho aan nahay Een, kelmadaha marka aada moodo qaarkood inay u turjumayaan een, in oo haddii sidaan raba la yeelayo waxaan wax kastaan suubi karaa qof wax kastay suubi kartaa ma jirto dowladnimada qof wax kastay rabto ka suubi kartaa ma jirto dowladnimadu waa la wada leeyahay waana naga wada dhexaysaa haddii farmaajo iyo khayre aniga way taqaanaan saddex sano jiraan weligay ma taageerin oo yacni ma dhihin eh, waa saxan yihiin sidii ku saxan yihiin waxay khalad yihiinaan sheegi jiray waxay ku saxan yihiin waa halna waaba uga mahad celinaya xaqiiqatan maba qarsanayaba in hawada soomaaliya hal meel laga maamulo in hawada soomaaliya soomaaliya gacanta loo gelsho waxaan ugu hambalaynayaa strongla dowladda hadda jirtaan ugu hambalaynaya ma aadi karo eh, gobollada nakuuro iyo bambaaso ma aadi karo iyadoo nairobi ogeyn marka mothertonkeyga jowhar amba muxuu ahayto eh, eh, magaalooyinka kale soomaalida markaan aadayo in la yidhaahdo muqdisho soo mar waa wax caalamka oo dhamma isticmaalo waana waxaan ku faano ee waxaan ka naxama waa wax yar waxaana dhihin aad ii dhahday in diyaarad laha kiima taageerin meelaan ku taageerana ma jirto laakiin dowladda iyadaa dowladahan dhahay eh, in hawada soomaaliya meel laga xukumo oo hal meel laga xukumaan taageersanaan dhahay waxaa kuu saaray madaxweyne iska dhaafe muwaadinku xaq wuxuu leeyahay meeshuu doono inuu safro principal saasaan aaminsanahay aniga walaa madaxweyne walaa shacab caadiya in sida dastuurku qabo fundamental issuega qodobka koobaad ee yacni waa waa muwaadinka in la ilaaliyo xorriyadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo sharafkiisa marka waxaan ma taageersanin in dadka la kala celiyo amba aeroboort loo diido qof soomaaliya haddii laakiin wax jiraan kale dee waxa jira waa si si cad in loo sheego oon la siyaasadeenan laakiin ma dhihin kismaayo shacab soomaaliyeed aa jooga muqdishona mid kalea jooga boosaaso mid kalea jooga wax kastoo kala xiraya ma taageersanin laakiin een, waxaa kaliyahoon idhi hawada soomaaliya inaan la siyaasadeen dowladdana looga dambeeyo meesha diyaaradaha soomaaliya marayaan iyo meesha aadayaan mandatka cid ole waa dowladda soomaaliya aan dhahay laakiin ma dhihin madaxweyne ha la celiyo amba hadda een, waa saxneed haddii la celiyo ma dhihin kula wanaagsan ayaana lena saaxiibyaal barnaamijka xulashada wareysiada ayaa degeysanaya saaxarada iyo axdana waad nagala socotaan magaalada dhuusamareeb iyo caasimadda galmudug ayaa markaan aadaya warar naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegaya in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabri iyo xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasoo laga soo daartay deegaanada galmudug iminkana ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xubnahan khilaafka u dhexeeya ayaa ka mid ah cabdi axmed dhuxulow dhagdheer senator yuusuf geelle ogaas dhegey iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye madaxdan ayaa la sheegay inay suu qabteen doorashada galmudug magacaabista guddiga doorashooyinka ee galmudug iyo habka ay dowladda federaalka soomaaliya u maamulayso maamulka galmudug oo hadda dhismihiisu ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug lawalaadii lagu kala sanaan karo ayaa waxay caawa ay noo sheegeen in markuu soo ifbaxay khilaafkaasi wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya looga yeeray magaalada caasimadda ah ee muqdisho si wax loogu weydiiyo tabashada ay muujinayaan senatarada ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasoo laga soo doortay deegaanada galmudug wararka intaas waxay ku darayaan in howlihii wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya uu ka waday dhuusamareeb ee xilligan uu wado wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya jahwarar siyaasadeed ayaa weli ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug taasoo u dhexaysa xubnaha macaadka ka xubnaha mucaaradku ah dowladda federaalka iyo xukuumadda xasan cali kheyre kuwaasoo mid kasta u loolamaya sida uu qeyb ugu noqon lahaa arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wixii waraa kusoo korna saaxiibyal waxaa ku dhegeysan doontiin wararkeenna iyo barnaamijyo dambe ee soo socda qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan biyaa qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa idhi cadaabahaa qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn
kulan wanaagsan adilaana saaxiibyaal xulashada wareysiada ayaa dhegeysanaysaa raad iyo cadaadana oo nagala socotaan waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
adeerow axmedeerow in yarow ku idhaahdo cid kastoo is ogaata awooddeediiyo xooggu aad inuu u sarreeyo afar qaadle bilowdoo aa yaraysa ilowda tii alle aragtaa allaawin ninkii aamina abuud leh ummad weliba aayaheeda inay garaato iyadaale waan ognahay war somalilan ayaheeda ayadaa ka tashanaysa cid ay kala tashanaysana ma laha war kaalay goormuu qowdhan kugu neefsaday ninka duulaye kismaaya doonaye ah ahe ah waa inaad xamar mataaye ahe ah ahe ah maskaxada laga abaaroobe ahe ah war horta waa hadashaane dad isdiiday dana kala wadaa leyd mahmaada ku dheliniyo waxay ahayd ibni aadan iswaaye arrinaa kala geysi war hoy maamaha saas maha ku dheelin shabaakadii lixida laasin waa la furaa war mahmaadihin ku dheelana laamadii isjeelisad yo iska daraa leeri war yaa tanoo kala arkay war warkayga dhex gelinina damaciyo markii doonistiyo diiftu soo badato daacaduna yaraataa ummadi dan isullaysaa waana shay duruuriya inay taas ku dirirta maandhow khayraaba afkaada ka soo dhadhamaayo kowdhe dariiqideedii iyaa la furay maa ii tiiri shanfarood anaa shabdhahaa waa soo shabiha shariiqeere shinileed ku dirta iyo dableed ku sida shaqada shaqada shoodkaaga waa shibnoodhe shaydaan buulo shibnoodhe shaydaan buulo
shurugaa ku raac shar gudban shaydaan xijaaban eedda maamaxdu sidaas ma aha nin bashaar ha qaatiy hubiya shaabad gooniyahe shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan waryaa kalamaan gabyaagii indha geello soomaalida u gaabnaa indunuusiyana u dheeraa ayaa geeraar tiriyey war indha geello waa ganacsadee been ha ka sheegin indha geello maxaa marna dheereeya marna gaabiyay allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaan
war indha geello maxaa siyaasadda faraha u geli war siyaasad ma gelina sheekada naga dhegaysta eeddiya gashigii dhaca gaashaanqaad wuxuu dhibo haddaan odayo gooyoon ka garaaba soo bixin misna aan guddoon iyo aan garsoorayaal helin amaan guurti loo dirin gartaas waayaha naqa war indha geello waxaa u jawaabay maxamuud jimcaalan in la yidhaah oo ganacsadai gabyaha wuxuu yahay aanan garanayn laakiin kollayba indha geella yaqaan gartii aan mariinkeed intay goorigoor tahay talasami gobeed iyo hagarlii aan loo gelin armay gocasho reebtaa oo gadaalxumo abuurtaa war asagana nin gallayr la yidhaahdo ayaa ka dabageeyey war wax ma ogidiine gallayrkii gaashaamo ayuu dad kale ku dilay war ciidanka etoobiya ee milatariga ayaa gallayrka loo soo kiciyaa la yidhi war anigu nin gallayr la yidhaha idiin sheegay naga suga warka war cali qayiif gallayr miyaa soomalilan heshiiska uga baxda war waaba dad maran war dadkan kala socda maxay yihiin
baandhow berisamaadki sagaar galleer la yidhaa waxaa samay jirtay warshadeennii soomaaliya war geed ha kula go'o iga koobi wuxuu yidhi gafku wuu dhacaa ruuxii garaawshiyo ka baxshaa geliinbaah abid soo gunaanada ninka godob intuu galay geedkana ka giigee aanqina gafkiisana gadda loola wadi karo gabyaagow bal ii sheeg war gaalaydinga gordoya goroonkiisan goomaroytan geegiisan bahaasan geeda kiyaali uni reedkiin goosini war waxaa la yidhi qof kastoo dhibka geysta misna aan ka garaabin gidaarkuu ku tagaa gabayga yeeraayo guuxaan baxaayo iyo gurbaankan awgeedi shaambooba lagu guurihaay lagu guurihaay
afarey gawaana lagu guurihaya aa lagu guurihaya warwar ma haysaana meelaha iska qaylinaysaana dowladdii mushaaraadkii facebook ay bixisay waana la yaabay tan dhacday war horta anigii mushaar la bixiyey waxaan ku ogaaday weriyaal adhexaad ahaan jiray ayaa hadda dhinac u batay waxaan arkay dul yaroo dhahaya dowladda taageera dadka ka soo horjeedana warkooda hala daayo miyaan hore loo dhihi dulyar dulmi kama dhammaado dudunina ciidi kama dhammaato nimay anuu dunida fool buugga weligay ma geline adinku idiin furanaya saaxiibayaal waxii tuura barnaamij gabay taageera ah soo tuurankaa qornay fafaniga ku soo gaaraya xariifa uquudkan laba nac isku xiji dheeno si loo fahmo war nimayo war ma haysiine madaxweynaha soomaaliya oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay qayladu ka daba yeeraysay waxaa la guddoonsiiyey biladda sanadlaha ah ee hogaaminta suuban ee loo yaqaano konkaraadiya khudbada meela ka agriyaysan la haytan asharkuna kiin dhiibni haka bahooba sahay iyo hogalad ayb leehaytay war madaxweynuhu warkaaga waxba kama fahmin ay dhegayso biladaas waxaa kaloo la guddoonsiiyey abiy axmed yaasiyaasi farweyke waxaana loo aqoonsaday saddexda hogaamiye adduunka ugu fiican sanadkan lamada kale xabad igama geline madaxweynahaanyow farmaajow bilad naga guddoon labadii madaxweyne ee ka horraysay waa la yaabatii shalay ay dhigeen marka qaylidoodii mabilida ay keentay markay xilka hayeen cusbuu waa qayli jire muggooda ha qaylshaan ama kii qaylilayin maxay nimudayin warnimada waxaa la yidhi nin baa hadda ka hor ceel ku dhacay markaasuu geed allan oo dhinaciisa ku yaalla qabsaday markaasuu wuxuu yidhi allankow magan marka shalay markay madaxweynayaashii hore hadleen afhayeenadii dowladda iyo dadkii hadli jiray ju qof yidhaa waa la waayey marka dowladda dhani xildhibaan daahir amiin jeesowe magan gashay jeesowe magan aa ka dhacday isaguna markaasuu inta ballaarsaday uu idaacad kasta wacay oo yidhi xildhibaanna shirayaan nahay waxaan taageeraynaa go'aankii dowladdu ku xayirtay jubbaland warlanka hebaabsaday gayladu la hebaabsaday daahir amiin jeesow jalays mahayna gudoomiyaha xisbiga badbaadada shacabka aadan soronsor usiina ma eray shariifka raaligelinka biyoy u barajaasna hadka dari u barajaasna hadka biyo eri gefkusan gefi koonfur galbeed baa i boqol shileedii ah koobi kii waan runtiis hadda maandhow salaad cali jeelaad ilowday wuxuu yidhi madaxweynayaashu sharciga ha raacaano warnimayow afhayeenkii hore maamul goboleedyada cabdulaahi sheekh xasan oo si dadban dowladda uu taageeraya oo aan u malaynaya in gudoomiyaha gobolka cumar finish uu ka dhaxadlayo wuxuu yidhi xasan sheekh waagi uu xirayey dastuurka qodobka labaatanaad uu jiray hadduu shalay soo akhriyey anigu beriga u xiray ayaan akhriyey waana ka cafiyey maandhow cabdulaahi sheekh xasan maduulala ka kor hadlay cabdulaahi sheekh xasan mayba hilmaamay he asharkii xasan sheegsii mayban ahay lijoojiya benang lijiifiya benang war cabdulaahi sheekh xasan wuxuu yidhi jawaariya waagaasi waxaan weydiiyey dastuurkan dastuur aan ahayn miyaa jira wuxuuna iigu jawaabo yidhi waxyaabo kaloodan ogeyn baa jira waana waxa uu hadda jawaari ku baxuu yidhi cabdulaahi sheekh xasan warnimayow saddexdii madaxweyne ee jubbaland laba ka mid ah sinjileed isla qabatay waxayna dhaheen sheekh shariif inuu kismaayo yimaado qalad ayay ku ahayd marka in laga celiya kismaayo way ku habbooneed bay yidhaahdeen sababtoo ah waxay dhaheen annagoo saddex madaxweynea ayuu wuxuu doonayay inuu mid u markhaati furo war weligay ma arkin laba madaxweyne oo shir jiraad isla qabanayo hal magaal isla joogo war anugu xidig iyo seeraar madaxweynenimadoodu inay bug tahay waxaan ku ogaaday shirka jaraa'idu isla qabteen ayagoo laba madaxweyne sheeganaya war aniga xiddigaaba iga yaabshay wuxuu yidhi sheekh shariif waxaan u sheegayaa kismaayo wax doorasho ah kama dhicin mugga waa yaabe asiga sow madaxweyne ku noqda haddaan doorasho ka dhicin bari afaaraha hidig gareenka bah war war ma haysiine madaxweyne farmaajo wuxuu maraykanka uga qayb galay kunan looga hadlay arrimaha diinta oo taraam uu shir guddoomiyey acuudu billaahi min ashaytaani rajiim ma taraan baa diin hogaamiyey ooyambara diimilika arimay diimo badan yihiin dadko dhagaha aabudaa ka jiraana anugu waxaan la yaabanahay diimaha taraam shir guddoomiyey diinti fircoonga kowka eh eebba ogow taraam waxaa loo yaabaa mugow diintaa iyo faragashto sagaal iyo labaatan sano kadib waa markii u horraysay ee madaxweyne soomaaliyeed la guddoonsiiyo billad caalamiya taasoo uu ku mutaysto hogaamintiisa wanaagsan ra-iisul wasaare taadaha ku xigta biladda maamul goboleedyada qaramada mudugsiin rabta waryaha ra-iisul wasaare khayre hawsha uu ka qabta galmudug bilad in lagu siiyo waa mudan yahay war biladii koonfur galbeednimo ka daraaso war awowgii la gub kismaayo ra-iisul wasaaraha waa laga taageeray war waxaa la yidhi dan kastaba heshiis baan dhaqooyinka yaalliya khilaafaadka dhexdeenna ku dhammaysanaynaa afka looga dhawaaqo dibna loo dhuganayninoo halka looga dhaqaaqo dadku waa ka dhargeen dhab inay u dawadiya nabad ay ku dhaqnaato imisaa dhibsanayso wax u sii dhiman yihin warnimay waxaan idin weydiinayaa ma taqaaniin wasiirka raaligelinta iyo isxafinta ee xukuumadda soomaaliya wiilisheeniyaan ahayna afiki araaya warnima waxaan la yaabanahay maxaa inta wax la qaso wasiirka loogu diraa wasiir islaaw waa nabadoonka dawladda bas wadaha dawladdana kaawahe war wasiirad qadiijo waa gabadhna madhasha waryaam annagaa nabaddiidna marka waradada nabada ogol dadka dhina kara waryaa meeqasan aa lagula hadlaaya meeqasan war sharcigii shirkada dan
way mahadsanyihiin saaxiibada xununta kalamaan intaana ka bixin saaxiibyada barnaamijka kooxo koobaysan bastoolada ayaa la sheegay in barnaamada maanta ee xaafada suuqbacad ee degmada yaashada gobolka puntland ay ku dileen nabadoon caanka ah degmadaasi isagoo intaas kadib goobta isaga baxsaday nabadoonka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray allah naxariista nabadoon cabdiraxmaan axmed cabdulla oo ku magadheeraa nabadoon qaalooshe waxaa la sheegay in xig la dilaya uu fadhiyo goob ganacsi oo ku taala meel u dhow laanta suuqbacad ee degmada yaaqshid ee gobolka puntland reer muqdisho dilkan kadib ayaa waxaa goobta tegay ehelada marxuumka la dilay iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo ku sugnaa laanta suuqa bacada waxaana la sheegay in ciidamada ay sameeyeen howlgal walow aan loo soo qaban dilkaasi waxdada magaalada caasimada muqdisho waxaa marka qaarkood ka dhaca dilal loo geysto askarta musliminka tirsan dowladda federaalka nabadoon nacaanka magaalada caasimadda muqdisho ayadoon inta badan mas-uuliyadda dilalkaasi ay sheegtaan al-shabaab barnaamijka intaas ku dhaya waxaan kaga tegi haystaan tani kulan dambe habeen wanaagsan fadhi baa dacwadu xalay fiidkiin ifalaaraha lagana wuu ii yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada way ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada fadhi baa dacwadu xalay fiidki iyo mifalaadaha laganay wuu ii yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekada umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddasi kala furfuro dabolka haddan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddasi kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidanagu taagan oo anaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidanagu taagan oo anaga fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara waxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dibu faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye howlo maxay talo iga firdhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroocintayda faruurtayntan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dibu faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey howlo maxay talo iga firdhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadhoocintayda fadhuurtayntaan qaniinay faalaad iyo iilisaabay fidanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidanagu taagan oo ilin fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara haddana alifaahiyo rabba faxanu jire haw wada aan ka faaliye tus iyo fuulaan arkaayo fadabay iga muuda barwaaqada foolanaysa xariiq iyo falalxeeda saadaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo tire awada aan ka faaliye tusniya foolanarkaayo fadbanbar iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareed iyo falalafeeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu la timay inaad fidisay ahayadee haddaad la fadhiisanayso farrintan kuu la timay inaad fidisay ahayadee haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaalee dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara fidhanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaalee dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara anigu barka anfide anigu anfikiso wixii hare fogsaday adigu haygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa haba anigu barka anfide anigu anfikiso wixii hare fogsaday adigu haygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa haba war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oko foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa waroy arrimaha ka fiirso daantiina ka oko foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad fijiriirsanay cashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad kujiriirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan fidanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaalee dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada maraha fidanagu taaganoo ilin fadhi nooma yaalee dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada maraha faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada